sabuuraddii konton iyo sagaalaad ilaahayow cadaawayaashayda iga samata bixi oo kuwa igu kacayna meel sare iga saar iga samata bixi xumaanfalayaasha oo dadka dhiigyo cabyada ahna iga badbaadi waayo bal eeg waxay gaadaa naftayda oo kuwa xoogga badanuna way isu kay wada urursadaan rabbiyo weliba ma aha xadgudubkayga aawadiis iyo dembigayga aawadiis toona waxay u ordaan oo isu diyaariyaan wax aanan eed ku lahayn dartay u kac inaad i caawiso oo aad i eegto rabbiyow ilaaha ciidamadow ilaah reer binu israa'iilow sare joogso oo quruumaha oo dhan soo booqo oo innaba ha u naxariisan xadgudbayaasha seelah fiidkay soo noqdaan oo waxay u ciyaan sida ey oo kale oo waxay ku warwareegaan magaalada hareeraheeda afkooda waxaa ka qubmaysa cay bushamahoodana waxaa ku jira seefo waayo waxay is yidhaahdaan bal yaana maqla laakiinse rabbiyow iyagaad ku qosli doontaa quruumaha oo dhan waad quursan doontaa xooggaygiiyow adigaan ku sugi doonaa waayo ilaah waa qalcaddayda ilaahayga naxariista leh ayaa i hor imaan doona oo waxaan doonayana ilaah wuxuu iga tusi doonaa cadaawayaashayda sayidow gaashaankaygiiyow iyaga hallayn waaba intaasoo ay dadkaygu iloobaane laakiinse iyaga xooggaaga ku kala firdhi oo hoos u soo deji kibirkoodu iyaga ha dabo dembiga afkooda iyo ereyada bushumahooda aawadood iyo weliba habaarka iyo beenta ay ku hadlaan aawadood iyaga cadho ku baabi'i si aanay mar dambe u jirin iyaga baabi'i oo ha ogaadeen in ilaah u taliyo reer yacquub tan iyo dhulka darafkiisa selah oo iyagu fiidka ha soo noqdeen oo sida ey oo kale ha u ciyeen oo magaalada hareeraheeda ha ku warwareegeen waxay u warwareegayaan inay cunto helaan oo haddaanay dherginna habeenkii oo dhan way sii joogayaan laakiinse anigu waxaan ka gabyi doonaa xooggaaga haah oo aroortii ayaa naxariistaada aad uga gabyi doonaa waayo waxaad ahayd qalcaddaydii oo maalintii aan dhibaataysnaana magangal baad ii ahayd xooggaygiiyow adigaan ammaan kugu gabyi doonaa waayo ilaah waa qalcaddayda waana ilaaha naxariistayda